qiimaha shidaalka ee dalka kenya ayaa sare u kacay waxaana halkii liitar ee batroolka la iibinayaa laba boqol iyo todobaiyo toban shilin oo lacagta kenya ah haddaba dadka ku shaqaysta gawaarida loo yaqaano tagaasida ee ku nool magaalada nairobi ayaa aada uga walaacsan qiimaha shidaalka oo marba marka kasii dambeysa sii kordhaya cabdiqani sheekh xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada soomaalida ee ku shaqaysata tagaasida waxa uu ka waramayaa sida ay u saameysay sare u kaca qiimaha shidaalka anoo markaa u hadlaya tagsiilayaasha magaalada nairobi waxay markaas maxay ahayd aan walaac ka muujinaynaa sicir bararka markaa ku yimaaday shidaalka muddooyinkii macnaha bilooyinkii ugu dambeeyey marba marka ka dambeysa shidaalka macnaha kor usii kordhayay bilayaashii lasoo dhaafay shidaalka markii ugu dambeysay wuxuu ahay boqol sagaashan iyo afar shilin wuu kasii kordhay wuxuu noqday laba boqol iyo iyo maxay ahayd laba boqol iyo shan shilin kadib wuu kasii kordhay wuxuu noqday laba boqol toban iyo toddoba shilin ayuu noqday haddeertan waxa uu marayaa shidaalka laba boqol iyo toban iyo toddoba shilin ayuu marayaa marka run ahaantii dad waxaa jira markaas gawaarida ee wataan oo dad kale ay leeyihiin oo marka ayagana wax ay ka raadsanayaan dadkaasoo kale markaa saameyn badan ayay ku yeelanaysaa xataa dhalinyaro badan aan isla shaqaynayno oo waxaan garanayaa oo aniga saaxiibayaasheyda ah oo maxay ahto markaa gawaari qof kale leeyahay wateen oo markaa lacagtii iska bixin waayey ama kari waayey markaa maxay ahto gawaaridii laga qaatay midda kale waxay dowladda markaas maxay ahayto xog ahaan aan maqalnay in dowladda marka bilba bisha ka dambeysa ee maxay ahayto ku dari doonto shidaalka oo taagad ee leedahay ee jirta dowladda inay gaarsiin doonto laba boqol iyo lixdan shilin marka walaa saameyn aada u ballaaran oo la dareemi karo ayay maxay ahayto ugu yeelatay waa tan macnaha ee dhallinyarada badana nairobi waa tagsiilayaasha ah waxay isku dayaan inay ka tahriibaan oo meelo kale aadaan marka wallaahi waa layska sabraya inta joogtana waa iska sabrayaan marka aad ba maxay ahayto saameyn ballaaran ayay ku leedahay cabdiqani waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in macaamiishooda qaar aysan ku qancin karin sare ukaca ku yimid qiimaha shidaalka oo aysan ogoleyn inay bixiyaan qiimihii ay ku tegi jireen meelaha qaar inka badan maadaama shidaalkii uu qaaliyoobay kastamkiina beecii weli oo ewelka hor lagu qaadi jira ayuu rabaa markaa in lagu qaado tusaale ahaan meelaha badanaa soomaalida ee macnaha u safraan waxaa ka mid ah south sea oo kale weligeed waxaa lagu qaadi jiray toddoba boqoloo shilin ilaa hadda toddoba boqoloo shilina lagu qaada qofka ka badan kaama ogolaanaya marka qofka haddii uu beeci hore uu bixiyo marka waxaa isku dayaysaa sidaa rikaaba u samayn lahayd meeshaa geysidoo kaleeta in aad rikaab kale soo raadsatid ma fahamtay ayaa la samaynayaa marka waxawaaye waa adiga si markaas faa'iidadaada aada rikaaba u samaysid marka saasaan samaynaa marka macaamiilsha qofka waxaa waaye markastaba qofka macaamiilkaaga ah oo markasta kasamka ku ah lama mid aha qofka markaas maalinta kugu cusub isku mid maaha isku midna oo lama dhaqmi kartid marka saasa maxay ahayto loo kala sameeyaa intisaar saale xuseen v o w nairobi